Maamulka magaalada Badhan oo kaashanaya hay'adda Hadaf Foundation ayaa deeq raashin ah u qaybiyey qoysas danyar ah oo ku nool magaaladaasi. Deeqdan ayaa ka koobneyd bur, bariis, sokor iyo saliidda. Duqa degmada Badhan Cawad Cali Jaamac ayaa ka warbixiyey ujeedka deeqdan loo qaybiyey.
xaafadan waa beri waa dhulkan shala ku nimi kormeerka runtii markaan aragnay baahiyaadka meesha jira iyo dadkaa danyartaa oo xitaa aan biyaha haysan caruurta yararka ah iyo hooyadood oo ilaa shan caruur ah qaybtood wala jiifto runtii intan waxaan ugu keenay si dhiig joojin ah oo runtii aan la kaashanay hadaf foundation runtii de waa tan waa dhiig joojin laakiin ma aha reerkan oo kale oo keliya ma aha waxaa weeye bulsho badan oo aan la tiro koobi karin oo ay ka mid yihiin qaybta la yihahdo soddonka iyo qaybo kaloo badan soddonka markaan leeyahay waxaa weeye waa soddon reer oo hal meel wada degan oo hadda ka hor ahaa a d b marka intan waxaan u keena hadda iyaga iyo qoysas kaletoba dhiig joojin Mid ka mid ah dadka ka faa'iidaystay deeqdan raashinka ah ayaa ka mahad celisay.
waxaan u mahad celinayaa dowladda hoose ee baran waxaan ka mahad celinayaa deg- een- een gargaarka ay noo keeneen U mahad- sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hadaf foundation oo iyadana foundationkana soo gaarsiisay gargaarkana soo gaarsiisay mas-uuliyiinta dowladda hoose Magaalada Badhan ayaa waxaa ku nool qoysas badan oo danyar ah kuwaasi oo u baahan in ay helaan gurmad degdeg ah.